munaasabadan loogu dabaaldegayay maalinta cuntada adduunka ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle munaasabadda ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle iyo hay-adda a c f waxaana kasoo qayb galay iskaashatooyinka beeraleyda gobolkan shabeellaha dhexe qeybaha kala duwan ee bulshada jowhar maamulka degmada iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan maxamuud axmed oo ah wakiilka hay-adda a c f ee mashruuca nafaqada beeraha iyo nolol maalmeedka ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey ujeedada munaasabadan sabadda aan ku xuseyno maalinta cunada adduunka iyo maalinta beeraleyda soomaaliyeed kusoo dhowaada marka koowaad waxaa halkan ku sugan iskaashatooyinka beeraha ay taageerto hay-adda a c f iyo home gardeninka ay taageerto hay-adda n r c dhammaantood waxay soo bandhigaan wixii ay ka soo saarteen beerahooda farxad weyn bay inoo tahay inaan madashaan aan soo qaban qaabino waxaan mahad celinayna wasaaradda beeraha oo gacan weyn ka geysatay
xogayaha dowladda hoose ee jowhar maxamuud xasan bariise iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda iyagoo beeraleyda ku dhiirigeliyey inay kordhiyaan wax soo saarka kuna dadaalaan ilaalinta tayada wax soo saarkooda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta inaan qayb ka ahaano maalinta cunnada adduunka iyo maalinta beeraleydaba annagu reer johar waa dad beeraley ah waa dad wax soo saar waa dad tacab waa dad lagu yaqaano in maxaa la yidhaahdaa wax soo saarkooda oo aad u sareeyo magaaladan johar waaad waxaad ogtihiin in laga soo saari jiray bariis iyo galley iyo dalagyo kala duwan oo soomaaliya meelo kala duwan maxaa la yihahdaa loo iibgeyn jiray maantana in maxaa la yihahdaa waddadii aan awal hayn jirnay aan dib u bilaawno oo dadkii ilan xirfaddii iyo maxaa la yidhaahdaa tasiilaadkii yaryar ay u baahan yihiin laga sboorti gareeyo laga taageero si ay wax soo saar fiican u yeeshaan aadaan ugu faraxsannahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in hooyooyin ka mid ah hooyooyinkeenna ay ayagoo guryahooda jooga la baray xirfad ay guriga dhexdiisa inta beer ay ka sameeyaan ay wax kusoo saari karaan
jowhar waa meesha keliya laga quudin jiray gobollada ama degmooyinka soomaaliya maantana u baahan in sidaan oo kale loo wacyigeliyo dadka waa ku faraxsannahay sida uu sheegay xogeeyaha maamooyin maanta weliba magaciisi meel biyo tegaynin ee ceelal ama wadaan inay u qaataan ay intaasoo dalag ay ka soo saareen in loo tababaran aadaan ugu faraxsannahay ee maanta dalag kasoo go-ay congo iyo baraki iyo dulol kale ee maxaan ku rahayto biyaha qaarkooda ka caagan in loo geeyana biyo aan jeclaan lahayn biyahaan webiga dadka ku dhibaateynayo in loo jiido oo loo geeyo biyahana waa soo dhaweyneynaa
ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa soo xiray munaasabadda isagoo beeraleyda ku dhiirigeliyey in wasaaraddu ay mar walba garab taagan tahay beeraleyda hirshabeelle si loo hormariyo wax soo saarka guud ee deegaanada maamulka hirshabeelle maanta waa maalin weyn waa maalin la xasuusto oo la xuso maalinta cuntada adduunka oo ah maalintii sanadkii toddobaatan iyo sagaalaad aas-aaskeedii kun sagaal boqol afartan iyo shantii isla markaana ku beegan aas-aaskii hay-adda cuntada adduunka ee w f b faw waxaan leeyahay waa maalin weyn marka ugu horeyso hambalya ayaan leeyahay runtii wasaaradda beeraha iyo waraabku waxay mar kasta ku mashquulsan tahay oo ay doorkeeda tahay inay beeraleyda kaalmayso horumariso dadaalkeenu mar kasta wuxuu ku saabsan yahay arrimaha beeraha waxaad ogtihiin wasaaradda beeraha iyo waraabka beeraleyda hirshabeelle waxaan ka kaalmaynaa fasal kasto ama sanad kasto lixda lixdan kanaal ayaan dayactirnaa sanad kasto toddobaatan kun oo beeraley qoys ayaan gaadhsiinaa oo yaryar ah abuur waxaad ogtihiin beeraleyda hirshabeelle iskaashatooyin ayaan u samaynay degmadan jowhar toban iskaashato ayaa ka dhisnayd beled weynena afar iyo toban iskaashato jowhar waxaan ku darnay saddex iskaashato oo haweenle ah si loo horumariyo wax soo saarkii waxaan siina waad ogtihiin cagafyo kala duwan oo fara badan beledweyne iyo jowhar waxaan rajaynaynaa dhammaan dega- degmooyinka hirshabeelle sidoo kale inaan cagafyada ka caawino